garoonka diyaaradaha taktoorashaati gaduud ee magaalada baydhabo ee caasimadda kumeeljeerkan ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba lakashiidii k terminalka garoonkaoosi asri la dhisahaya madaxweynaha koonfur galbeed iyo wehli ayaan wasiira gudoomiyaha degmada baydhabo iyo madaga shirkadda dhisaayta ee shiidikii terminalka garoonka diyaaradaha taktoorashaati gaduud ee magaalada baydhabo shiidiga terminalka garoonka oo eko horumar weyn ee maamulka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ku hadlay maanta waxaa sharaf noo ah in horumaradii ka socday garoonka diyaaradaha ee baydhabo qayb ka mid ah aan dhagax dhigno qaybtaasoo ah terminaalkii muddo badan lasoo sugayey oo qalabkiisa uu ka yahay ayna dhisayaan shirkadda asal oo runtii eeraboorka shaqo aada u fiican ka qabatay marka sharafay noo tahay horumarada iyo quruxda iyo wanaagga ka socda eeraboorka baydhabo oo aan rajaynayno ama uu yahay inuu noqdo eeraboorkii labaad ee soomaaliya marka muqdisho laga tago dadaalada iyo dhismaha iyo wakhtiga la geliyey ujeedka annaga ugu weyn uu yahay inay diyaaradaha ugu waaweyn ay ka kacaan kuna soo degaan oy isticmaalaan ay tahay sida hadday u shaqaynayso si ka ballaaranna uu u shaqeeyo eeraboorka si ka weyn oo ka mug weynna uu u shaqeeyo waa sharaf noo ah runtii waxaan u mahad celinaynaa madaxda iyo ugu horeeya wasiirka iyo maareeyaha iyo maamulka eeraboorkaba aaday u mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa shirkadda asal oo runtii qalabkan quruxda badan iyo naqshaddan quruxda badan oo gadaal ku dhegan oo lagu dhisaayo terminaalka noo keentay ayagana aaday u mahadsan yihiin wuu sii socon doonaa wax intaan ku ekaanayo ma noqonayo eeraboorka ballaarintiisa iyo iyo horumarintiisa waa qorsho weyn oo loogu talagalay ilaa iyo meesha aan ka gaarayno ugu dambaysa laga gaarayana maalinba tilaabadeeda muhiimka aan ku dari doonaa marka aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan horumar wanaagsan wax qurux badan oo eeraboorka loo suubiyey baan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin